dhan baan la kulanay walaal oo dhib meesha taala oo aan fududayn waxaa kamid ah dhibaatooyinka shacabku ay ku sugnaayeen dhibaatooyinka ay meeshii dhulka ay deganaayeen ay ku sugnaayeen waxa jira shacab ina loo adeego waxa jira in shacab wixii loogu adeegayo iyo jidka loo soo marinayay lasoo gaarsiiyo waxaa jira ina maamuladii sida loo dejin lahaa oo dawladda awoodeeda loogu fidin lahaa meelaha aan ha soo gaarnay sidii si rasmiga loogu dejin lahaa hawshu waa waa badan tahay shaqadu wayna socotaa si sidaan marka hore ballanka ku qaadnayna halkaan doonayna inaan gaadhno haddii ilaaha yidhaaho haddii maxaa la yidhahaa shacabka soomaaliyeed maanta niyadda iyo garabka ayna siiyeen ay noogu waraan waa tin la wada gaari doono insha allah waa tahay ciidamada amisom ee howlgalka ku jooga midooda afrika ee soomaaliya wararku waxa ay sheegayaan ama qaar ka mida warbaahintu waxa ay horey u baahisay inay jiraan xiriir saraakiisha amisom qaarkooda iyo kooxda al-shabaab marka qaybi ma ka noqon kartaa joojinta howlgaladiinan ama hakinta aad ku samayseen kadib markaad arrintaasi ogaateen oo laga yaabo inaad dib u dhigteen howlgaladiini
waan maqalay warar sheegaya in arrimacankaasi ay jiraan kuwa ay saameynayaan iyo dawladaha ay arrintaasi khusayso iyakuna waa ku jiraan dabagalkii arrinkaasi halka uu ka yimid iyo halka uu jeedo ilaa al'aankana go-aan inka soo baxay ma jiro laakiin marnaba howlgalkan iyo xidhiirka meelaha barkood aan ka maqlayno wax isku xidhan maaha wax isku xidhan haba yaratee maaha shaqada amisom way caddahay sidee soomaaliya loo adkeyn lahaa nabadeeda sidee cadow nabadda diidaya looga saari lahaa gudaha soomaaliya waa tahay mudane afhayeen bal waxaad bal sharaxaad naga siisaa annagiiyo dhegeystayaashaba xiriirkaasi mid nooceeya ayuu ahaa unugee ama qaybtee amisom ka tirsan ayaase xiriirkaasi la yeelatay al-shabaab haba yaraatee mid ana ku aflagaado iminka ahaan aan u arkayno laakiin waxaan anaku sheegnay maaha cabasho xagayga ka timidna maaha dawladihii arrimahaas lagu taabsadayna way ku jiraan dacwadeeda weli investigationka wuu socdaa muranka iminka aan dad baa la tababaray baarkood way yidhaaheen sidan baa dhacday iyo sidan kalea dhacday wax dhici karaya maaha horta wax ciidamada amisom aan u eeg maaha wixii hadday wax jiraanse waa la ogaan doonaa muddo waa tahay marka arrintan hadda baaritaanada iyo dabagalka aad ku wadaan ee xiriirka al-shabaab lagu eedeeyay qaar ka mid a ee howlgalka midooda afrika inuu soo galay bal waxaad ka warantaa ma xiriir dhinaca hubkoo la siiyey al-shabaabba mise tababaro loo sameeyey maleeshiyadooda maxaad ku sifeyn lehed xaggees waktigan baaritaanka aad ku wadaan wallahi wax horta amisom ay sheegtay maaha baan ku celinayaa waxay xiriir baa jira amisom ay ka shakiday marka hore maaha wax dibadda kaga yimid warar dibadda kaga yimid amisom oo amisom ciidamadeeda ku aflagaadeynaya bay ahayd sidii loo dhigay sidaad idinkugu ogtihiina marka aan maqalay deeto aan dayalsanayno maaha wixii magacayaga taabanaya annaku waan daba soconnaa magacayagu waa magac ururka africa oo dhan wada taabanaya saameynayana maanta howlgalka iyo sharaftii ay ku lahaayeen wadanka soomaaliyeed markaasi wax laga hadhaya maaha laakiin kuwii sheekadaasi abuuray iyay ku fiican tahay su-aashu annaku wax xaggayga ka yimid maaha annaku waa dabagal baan ku jirnaa dhowr bilood ka hor waxaad noo sheegtay cornel cali xaamud in weli dabagal aad wadaan marka taasima waxa ay ka dhigan tahay weli dabagalka unbaad ku jirtaane wax caddeena tan iyo waktigan kadib dhowr bilood markii warbaahintu arrintaasi ay baahisay waxba kama haysaan warar dheeriya dhowr bilood waxaan sheegnay iyo kuwa aad adigu hadal haysid amba aan anigu hadal hayo horta inay isku yimaadeen ma garanayo arrinka mid aad i caddeysay xantu way badan tahay anu xan un baan ka hadlayaa waa la sheegay mar hore tii tii horeysay waxay hayd ciidamo uganda ka socda oo maxaa la yidhahaa ay fashileen wararka maxaa la yidhaha saxaafadaha uganda oo si daakilaaniya oo haddana magaca iyagii saameynaysa matalan taasi tusaale iyaan u sheegayaa waa la gaaray qaraarkaasi wax badan oo ay beeneeyeen way jirtaa kuwo kaloo daba soconaana way jirtaa sheekooyinka laakiin waxaan niri waan daba soconaa waktigay doonayso anaga kastoose waan daba soconaynaa insha allah arrintaasoo kale marka ay soo baxdo ma howlgalka amisoma guud ahaanay u taallaa mise waxa ay u taallaa ee ciidamada ee midowda africa ka mida ee dowladda uganda ka socda qeybtooda gaara ina iyakay saamaysaa in in iyakay saamaysaa iyaku na waxay isku leeyihiin de iyaka iyo ururka africana dee waxa udhexeeya shuruud ay ku wada shaqeynaya waddan kastaba kamid buu yahay ururka africa inuu xeerarka ururka africa u adeegsanaado waa mid meesha iyaduna taalla marka amisom la idhaaho amisom mandateygu isaguna waxa la siiyey waa ururka africa dhammaan dowladuhu mid iyo meel bo ka yimaadeen mas-uuliyadiisana nin kasta waa garanaya haddii ay dowladaadii saamayso oo gaar ay ku tahay waato aad qaraar ka qaadanaysid kana wargerinaysid ururkii africa haddii mid amisom dhexdeeda ay ku timid ay tahay weeyaan taan anaku anaku ashatada amba difu ay anaka na saameynayso directly taas anaga ku dhaqaaqayna marka imika arrimuhu waa badan yihiin sheekadu waa badan tahay hadalka xanta ana wax waxa kasoo bixi doona runta way kasoo bixi sida ugu